gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa dhagax dhigay mashruuca dhismaha waddo laami ah oo isku xirto wadooyinka suuqbacaad iyo jenaraal daa-uud ee degmada yaaqshid hirgelinta dhismahan oo qeyb ka ah mashruuca dalkaaga ku dhisa hal doolar ayaa fulinteeda waxaa iska kaashaday maamulka degmada yaaqshid bulshada deegaanka iyo maamulka gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa sheegay in maamulkiisa ay ka go-an tahay dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha oo wadooyinka ugu horeeyaan waddadani interlog maahan waa laami siday uu ka dhawaajiyeen guddoomiyaha iyo ninka odaga ah oo ganacsatada u hadlaayay laba waddo oo muhiim ah ayay isku xiraysaa waa siinaay iyo suuqbacaad siinaay iyo suuqbacaad ayay isku xiraysaa kaabayaasha dhaqaalayna ka mid tahay aniga waxaan aaminsanaha nololi kama horrayso waddo maxaa yeelay xadiidkii rasuulkaaba u daliil ah oo imaamku waa lixdan iyo dhowr shucbaa la yidhaahdaa waxaana ugu sarreeya towxiidka waxaana ugu hooseeya imaadatul adaa cani dariiq jidka oo dadka wax dhibaya laga qaado waddadan maanta say tahay markaan laami ka dhigna say noqone gabaraa shaha ku gadahayso oo suuqaa uga furmaayo wiilkii baalashlaha imaanaayo oo ka faa'iidaysanaayo dukaan ganacsiga ka furmaayo nololaa ka abuurmayso baaga muddada uuga baxayna haddaan waddooyinka dhisanno laakiin magaalo waxaa laga fiirshaa waddadeeda ayaa laga fiiriyaa hadday waddadu xun tahay magaaladaasi waa xuntaa waay macnaheeda marka reer yaakshiid waa ku mahadsan yihiin inay horumarka qayb ka qaateen waddadaanna waa waddo cusub oo aan shalay laami aan hayn oo kusoo ku soo korortay gobolka banaadir ku soo korortay gaar ahaan degmada yaakshiid waxay u baahan tahay in magac loo baxshay u baahan tahay dabcan waa waddo cusub marka maadaama guddoomiye rugta ganacsiga uu qeyb weyn ka yahay oo maaragtay waddooyinka in badan oo ka mida u gacan nagala qayb qaateen ganacsatada waxaan ugu magac dayranaa waddadii gabayre marka cid kastoo dadaasho oo dadkan gacan ku leh haddii ilaa yidhaahdo waddooyinka cusub ayagaan sii doonaa dadaalka iyo iskacmaha in leysqabsado leeskaashado ayaan wax ku qabsan karnaa haddii ilaa yidhaahdo sidaas si lamid ah waa inaan uga shaqaynaa amniga waa inaan uga shaqaynaa horumarka waa inaan uga shaqaynaa waxbarashada waa inaan uga shaqaynaa daraagiska goobaha lagu gado idinku farta noogu fiiqa bis si tartiiba noogu soo sheega annaga waajibkayna ka gudanayne waa mahadsantii maamulka gobolka banaadir ayaa muddooyinkanba waday horumarinta waddooyinka si caasimadda ay ula tartanto caasimadaha adduunka